iyo aabihii isagana aabihii lama magacaabin tanna kunyunbaama la sheegay eh labadoodaba magacoodu cala shahiiri waa qowlka mashhuurka ah weeye ama aqwaasha meesha la yidhi ugu mshuhro badan ee faclan waxaad ogaataan kaas usaamatu annahu usaama magacoodaasi labadooda waxa weeye sida asharka ah usaamatu bnu malik bni qahdin waa usaamatu bnu malik oo abulcusharaai usaama la yidhaahaa aabihiina malik ibnu qahdin baa la yidhaah qaafku uu kasrisan yahay iyo bacdu walow dee barhkoodna qaafka iyo bacdoo la wada fadxiyo ay ku dabdiyeen kuwana waxa weeyaan kasre qaaf oo bacduna la kasriyo ama la isweydaariyo intaba waa dabdiyo halkaa ha-da bedelkeedana xabaabay barhkood dhigeen oo qaxbin bay noqotay sidaa xag hoosaba sharaxa kuma sugan bal markaa waxaa la yidhaaha isaga usaama aabihiina malik ibnu qahdin baa la yidhaha saasaa ugu mashhuursan aqwaasha bal aqwaalaha kale en waxa weeye jirana sharaxay idinku sugantahe sharaxa ka eka bal taasi waa qeybtii hore oo qeybtaa hore waxaan aragnaa waa abulcusharaai can abihi oo aabihina lama soo magacaabin magaciisii xadiiska sanadkiisa laguma sheegin sanadka xadiiska kuma sugna culimaduna markii ay bal yarta tabiiceen waxyaalihii ay isugu khilaafeen waa taa inoo taal abulcusharaai naftiisu magaciisi dee kunyadu mooye wax kale lama sheegin oo magaciisu waxa weeye waa isaguna waa magacan inta laynoo sheegay balse ugu mashhuursan taasi iyadu waa qeyb wasmuhumaa cala shahiiri faclam usaamatu bnu malik bni qahdin wathani kii labaad waa noocii labaadna wuxuu wadaaka qusima qismayni buu ina yidhi markaa kii hore muxuu noqday alriwaayatu can abin faqad wey axadu an takuna ariwaayatu can abin faqad waa ka hore misaal weeye waxa dambe ee kii labaad wathani welibana ayn shuraaxda sharaxa sakhaawi iyo sharaxa zakariya alansaari labadaba halkan athani ya-du way goonayd oo malaa wasan ahaan bay u go-an tahay oo labadoodna waxay sheegaan in ya-du iyadu ay go-an tahay walow inaga mataga dee inoo taalasi wax ya-di ay dhan tahay waa tan dhanta inooguma sugan iyagu sadee matigoodna kuma sugna bal sharaxana waxay ku sheegaan oo yidhahaan bixadfiliya xulay matni maktabatu daaiminaas maktabad laydhaa ay madbacayso nusqooyin kala duwan ay kasoo madbacayso lix ilaa toddobaba ana isagana waa sii kuba sugnayd oo ya-da way gooyeeno kullay taasna goyntu waa wasan unbaan filxad iyo wasanka marka la eego ee marka kale waa caadiya haddaba wasaani nooca labaadni waxa weeye an yaziida inuu ziyaadiyo raawigu fiihi sanadka dhexdiisa fi sanadi bacdahu bacda alabi in aabba inoo horeeye aabbaha marka horeba can abiihi layidhi dabadeed uu ziyaadiyo maxay mafcuulkii dhiga oo waa ka dambe aban aabba uu siyaadiyo waa mid aw amase mee aban misaalkiisa haddaa doonto iskaba raacso ka bahsin sida bahdi bnu xakiim can abiihi can jaddihi oo kale oo aabihiisii hore dabadeed muxuu ku siyaadiyey aabbaha aabihii oo awowgiah oo keliya laakiino waa can abiihi can jaddihi sidaa bahsi oo kale aw jaddahu amase aabbaha marka hore sanadka ku sugnaa dabadi uu kordhiyo jaddahu awowgii uu kordhiyo aw yaziida jaddahu wey awowgii uu kordhiyo ka aw camrin ka camri dhaho sidaa camri bnu shucayb oo kale taas baa nooca labaad yahay noocii labaadna sheekhu wuxuu yihi raximah llahu tacaala waa maxay kaa hore haddii aabbo uun lagu gaabsaday oo fulaan can abiihi ay ahayd kan maxaa kordhaya aabbaha waa waxbaa raacaya haddaba kaa raacaya ayaa laba noqonaya in aabbaha aabbihi uun soo raaco oo arrintu ay tahay can abiihi can jaddihi jadkana ee ninka marka hore aabbihii wax ka warinaya awowgii uyo aabbaha iyo aabihii unbaaba wada socda taasi waa suuro misaalna wiina siiyo waa ninkii macruufka ah ee bahd bnu xakiim dee axaadiis asxaabu sunan iyo weliyeedna dariiqiisaa lagu wariyaa bahd bnu xakiim can abiihi can jaddihi jad meeshii maxaa soo kordhaya can abiihi marka horeba waa noocii hore can jaddihi jadkana waa aabbaha aabihii un waana bahdi awowgii oo xakiimkan waxaa la yidhaha xakiim ibnu mucaawiyata mucaawiyahaas weeye oo saxaabiya mucaawiyat bnu xayda ninka axaadiista rasuulka ka wariyay dee inankiis iyo inanka inankiisna way sii kala wariyeen taasi iyadu waa suura amase maxaa kordhaya aabbihii hore dabadeed aabbaha awowgi maaha shaksiga hore ee canabihii lahaa awowgi ee aabbaha awowgi baa soo raacaya oo meesha waxay noqonaysaa iyadoo hadde can abiihi can jaddihi ay tahay damiirkaa can jaddihi ku sugani inuu aabbaha u laamayo eh aanu u laamayn si uu bahji ugu laamayo suuradii hore inanka hore aanu u laamayn oo markaa waxa soo kordha muxuu noqon marka horeba aabihii waa dee noocii hore u ahaaye aabbaha awowgii oo isna riwaayadii soo galay oo wax laga warinayo taasna misaalkii muxuu kaba dhigay camr bnu shucayb can abiihi can jaddi waa dee mid aynu aada ugaba naqaano taas asxaabu sunanna aynu sawin kaba wariyeen axaadiis fiqiyaade lagaba wariyey oo can abiihi can jaddi haddaba markaa can jaddi uu leeyahy damiirkaa ku sugan wuxuu u laabmayaa aabbahan un oo can jaddihi maaha can jaddi camrin ma aha ee waa can jaddi abiihi waa aabihiisan wili markii horeba camr bnu shucayb can abiihi ba awowgi waayo abtirsiintoo dhan baa waxay tahay camr bnu shucayb ibni muxamed ibni cabdillaahi bni camr bn alcaas ninka waxa warinaya axaadiista rasuulka ka wariyeyna waa cabdullaahi bni camr bn alcaas iyo cabdullaahi bni camrinna camar awow uma aha awow labaad buu u noqonayaay maxamed buu awow u yahay waayo camar awowgii waxa weeyaan camr bni shucayb markaa waxa weeyaan shucayb awow uma aha camr awow shucayb buu awow u yahay marka camar awowgii maxamed baa la yidhaah shucayb awowgii baa cabdullaahi bni camrina markaa waxaa kordhay can abiihi dabadeed maxaa kordhay aabbaha awowgii baa meesha soo galay intaa weye hadda marka la eego isaguna waa kan kolley dee sheekhi lafdiga lahaa ee nadmiga lahaa ayaa beydkan waxa ku sugan buu xagga hoose inoogu sheego wuxuu leeyahy lafun wa nashrun wa taqdiim wa taakhiir hadal markii hore dee la duudubo haddana la kala bixiyo way ku sugan tahay lafun wa nashr waana yar kala horeynsiin iyo kala dambaysiin waxna way kuga sugan yihiinoo wuxuu leeyahay sharaxa laqbadan markaa waan soo laqbiya caadi waan usoo laqbiyey laakiin waan ku laamaya wathaaniya an yaziida bacda alcadi aban ka bahdi bni xakim waa taqdiimku sheegaya horta taakhiirkii aw jaddan ka camr bni shucayb bal markaa taa wuxu uhi wathaaniya nooca labaad an yaziida inuu ziyaadiyo weeye raawiguba fiihi fi sanadi leh bacdahu bacda alcabi oo damiirkan ab baan u celinay maxaa la ziyaadinaya waa halkan leeya taqdiim iyo taakhiir horta marka hore waa laf iyo nasrigiina waa kan dambe laakiin haddana taqdiim iyo taakhiir baa kuba sugan marka muxuu ziyaadiyey bacdahu dabadii ka wada bood misaaladoo aban aabuu ziyaadiyey oo aabbihii waxa raacay aabbaha aabbihii waa awowgeeda ficlan marka misaalkiisina dhigoo kabahsin sida bahsin bnu xakiim oo kale aw amase muxuu siyaadiyey jaddahu aabbaha can abiihi markii hore ay ahayd awowgii ayuu siyaadiyey misaalkana muxuu noqon ka camrin awdi xagga damban ka sameeye ka camrin sida camr bni shucayb oo kale taasuu siyaadiyey laqodna markaa caadi isaga fiicnaan baan mala haddaba taasna bal markaa waxa weeyaan noocan labaadii can nabiyi can jaddihi suuradu waa mid keliya horta ha u qaadneen laba suuro inay kala yeelanayso laakiin waxa kala yar gunaanaya uun can abiihi damiirkani wuxuu u laabmayaa shaksiga hore oo iyadu iskaanma jire can jaddihi marka la yidhaaho damiirka marjiciisaa kala duwan kole wuxuu u laabmayaa can jaddihi can jaddi libn ibniga hore awowgii un weeye oo meesha waxaa sanadka ku sugan un saddex ruux oo keliya oo wax kala warinaya oo saddexduba isku dhalay oo isku xiga marka marjicii damiirka can jaddii baa muxuu noqonayaa waxa weeyaan can jaddi alab oo wuxuu laabmayaa aabbaha camr bni shucayb imanka oo kale marka la yidhaha can abiihi aabihiidaas ayaa damiirkan can jaddihi u laabmayaaye ibniga hore uma laabmayso meeshii kollay saddex ruux baa wax kala warinaye laakiin maxaa soo gelayo meeshii saddexdii baa labana iyaga way isdhaleen oo waa can abihidan labada dambe can jaddihina dee maaha imanka maaha jadul ibnidaasoo saddex markaa iswada dhalay un ma noqonayso ee imika labada dambe ruux waa udhaxaynayo labada dambe waaba isu awow oo markaa taasun weeye meesha sanadku waa mid keliya siiquu ku wada yimaadaa can abiihi can jaddihum buu ku wada imanaya labada suurada kutubta saasuu inoogu imanaya ee waa damiirkani halkuu u laabmayo ayaa kala duwan oo midna ruuxa horaa loo celinayaa sanadku inooga bilaabmayo ama tarjamadan iyo nus ay inooga bilaabmayso midna ka labaad baa loo celinaya damiirka can jaddihi kuba sugan intaa weeye bal markaa beydkan dambe wuxuu kaba hadlayaa camr bnu shucayb tarjamadaasa oo axaadiis badan oo fiqiyaada dariiqeeda laguba wariyo asxaabu sunan ay wariyaan waxa xukunkeedu uu yahay ama bal markaas sanadkaas buu xukunkiisa inoo sheegiyo tarjamada wuxuu sheekhu markaa raximah llahu tacaala wal akharu culimada intooda badani ixtajuu way xujaysteen bicamrin camr bni shucayb can abiihi can jaddihi way xujaysteen xamlan xambaaro lahu jadkaas aw jaddahu baan inoo horeysay damiirka halkaa u celiyo lahu jaddiga ama awowga maanta tarjamada u dambeeya lagu xambaarayo cala aljaddi awowgii alkabiiri weynaa ee alaclaa sarreeyey awowgii weynaa ee sarreeye saxaabiga iyadoo lagu xambaarayo lagu fasirayo saasay u xujaysteen waayo meeshii waxaa inoo yaalla camr bni shucayb can abihi can jaddihi marka la yidhaah haddaan nasabka dhamayno camr bni shucayb ibni muxamed ibni cabdillaahi weeye markaa iskaalaa jira culimada qaarna ay u daciifiyeenoo haddaan si baab ibnu xakiim can abihi can jaddihi ka dhigno oon kaba dhigno camar maanta inuu ka warinayo abihi shucayb shucaybna abihi maxamed maxamed waa nin taabiciya oo xadiiskii wuxuu noqonaya xadiis mursaluu noqonaya iskaalkaasaa meesha imano aimana ay u daciifiyeen nuskadan ama tarjamada caynkana haddii damiirkii can jaddihi loo celiyo maxamedna bacd alculamaa iskaal bay halkan muujiyeen ay leeyihiin camr bnu shucayb shucayb awowgii cabdullaahi bnu camrin lamuu kulmisay bacdigood yidhaaheenoo markaa sanadkuba waa munqadac marka wuxuu ka dhaxaynayaa labada inuu ama mursal noqdo ama munqadac haddii la yidhaha can jaddihi damiirkani wuxuu u laabmayaa jaddi camrin oo maxameda xadiiska waa mursal haddii la yidhaha can jaddihi damiirkan wuxuu u laabmayaa jaddi shucayb oo cabdullaahi bnu camrina xadiiskii munqadac buu noqon oo sanadkiiba inqadaca ku jira taas baanay bacd alculamaa ku tegeen oy kuba daciifiyeen kol haddii arrintu san ay tahay oon ruuxii la magacaabin ciddii uu wax ka warinayay laakiin intooda badani waxay leeyihin war can jaddihi damiirkan ku jira wuxuu u laabmayaa jaddihi shucayb weeyo waa cabdullaahi bnu camrin shucaybna awowgii cabdullaahi bnu camrin uu la kulmay axaadiistan waan ku haynaa iyadoo samaaciisii iyaynu laba kulmay bal markaa taas waan haynaa saa daraaddeed haddee waa saad bay kuba tiriyaan sia calaa iyo hadday dhacdo iyadoo sanadkao dhan maca afartoodu wax kala wada warinayaan ay dhacday waana la arkay taasa ay dhacday oo barhkood yidhahda isticaab waa inuu yimaado markaasaan aqbalayna laakiin waxa ay tahay shucayb buu u laabmayaa shucaybna wuu ka maqlay cabdullaahi bnu camrin kaasaan ku xambaaraynaa dee markaas waxa weeye xadiidkuna saasaa uu maqbuul ama xujo uu kuba noqonaya aclaa darajaat alxasanna gaaraya qodooyinkii dee nooca caynkaasa saxiix yeeli jira in ay saxiix yeelayaanba bal taas bay culimada intoodii badneed yidhaaheen waana qowlkaas ciddii lahayd iyo xagga hoose ayuu yar dhiganayaa idinkaa eegan axadu aqwaasha meesha timi xagga ixtijaajka markuu dhammaynayo waayo mid unbuu imaka sii ugu dee ugu raakaxsanaa buu soo dhigtay ilaa saddex qowl oo kale u ka dambaysiinaya intaba isagunbuu wadaayo oo safxada ka dambaysana masaladan ayuunbuu wadayaa kaba hadlayaa weeyaan wal aktaru culimada intooda badani ixtajuu way xujaysteen bicamrin camr bni shucayb waa tarjamadiisaas way xujaysteen xamlan xambaarid la xambaarayo oo lahu ay liljaddi awowgan ku jira tarjamada lagu xambaarayo calaljaddi awowgii alkabiiri weynaa ee alacla sarreeyo ahaa cabdullaahi bnu camrin taas laguba xambaarayo fa taas bay yidhaaheen wixii aqwaalee taa ka duwan horta qowlkan cidda qabta waa kaasoo bukhaariya hadalluu sooba noqonayaa war hadallada oo bukhaari halkan kaba soo naqlinayo si xuliyadka tirmidiya baa soo naqliya marka uu yar dahabi oo kale siyar aclaamna walaa tarjamada camrin oo kale oo ilaa in hadalada uu bukhaari yidhaaho waan kuweysanaya waxyaala yidhah bal waa hadalada bukhaari aimadu inooga soo naqliyeen iyo qorooyinkale xujaystaba ciddii kale aan xujaysan ama tidii waa in la cadeeyo oo kale bal markaas bal cidan awowu ku yahay oo kale iyo si guud ahaan isaga daciifisay tarjamada ama dee markan si khaasa ama iyo dee qayd ahaan tadciifkeedu ahaana xagga hoose waa taaqaasaa dambe idinku wadayaasaan waxaan idhaahaa kollay tasriix ba u yar baahantay inaan meel keliya arkaa waa safxadan saddex boqol iyo labiyo sideetan waxaan filayaa sadarka shanaad ibnu xibaan markuu sheegay waqaal ibnu xibaan fi ducafaai bacda dikrihi licamrin inaa iqatun inaada un hoyo inahu iqatun waa cibaaradaasun inaada halkaas wa inahu un wasalsal aabaa tamiimiyu facad can tiscatin qultu wa fawqa daawarad buuri bal marka kalley wa noocii labaad waa inoo sheegay oo ah in aabbaha ay wax raacayaan ee ama kol dee uu aabbo kaleba raacayo arrintu intaasun kuma koobnaato riwaayaadkee kal baa la arkaa inay dee dadkan wax kala warinaya isdhalay imaka waa saddexun waxaan aragnay oo ku sugan ama dee saddexun bay ficlan ahayd kuwa hore ay saddex ka bataan oo afar iyo shan iyo lix iyo iswada dhalay oo mid kastaaba xadathanii adii leeyo xadathanii adii la helo markaa kii buu sheegaya wuxu uhi wasalsala uu isdabageliyey oo uu tahay alaabaa kollay alaabaa way noo taalaa idinkana way idiin taalaa markay wasan noqoto hamsada oo la sheego oo kelim ismigii mamduud laga dhigaa ma qabanayo wasankii kutubta kalena kumay sugnayn hamsadaasi markaa bayda ahaan hamsadu kuma sugna laakiin dee asalkii wuxuu ahaa imaka alaabaa waa si asalkii laakiin kelimadu ay ahayde waxaa looga gooyey hamsadaas inaga ha inoogu sugnaato qalad wax dhacayn weeye ee waa daruuradii wasanka ayaa loo gooye marka kale iyo dhacaadi oo ismigu waa ismi mamduuda oo wasalsala waxa isdaba dhigay isdabageliyey oo taxay alaabaa aabbayaal atamiimiyu tamiimi ninkaas adugu cabdilwahaabi tamiimi oo facadda wuxuu tiriyey min jumlati maa rawaah weye waxyaalihii riwaayaadkiisa dee jumladoodu kuma tiriyey ariwaayata riwaayo can tiscatin sagaal isdhalay wax laga wariyo ayuu tiriyey oo sagaal isdhalay oo isagu dee uu ka bilaabmayo werin wax laga wariyo ayaabuu isdaba dhigay oo isdaba taxay oo uu isdaba geliyeyba qultu waxaan idhi intaa misaalkii uu ibnu sadaax sheegay weeye qultu waxaan idhaad ciraaqi baale waxaan idhi wawarada waa soo arooray oo fuuqada ay fuuqada alcadadi cadadka in ka badan oo aabbayaala oo isdabagalayna way soo arooreen oo sanadka naftiisa ama cabdiwahaabkiisa oo labiyo toban la gaadhsiiyeyna way jirtaa bal sanad kaloo afar iyo toban waana intii ugu badnayd ay sheegeen afar iyo toban isdhalay inta badanna waa asaaniid aan sugnayn intuba asaaniid aan sugnayn waayo dee ninkan cabdilwahaab waa nin caalim ahaayo waktigaa raggii dee markaa culimadii waaweyneed ee xanaabilada waktigiisii ahaa bal isagii aabihii la garaya laakiin aabbayaasha kale intooda badan dad la garanayo ma ahan bal markaas waxa weeye oo asaaniid waxa weeyaan sugan maaha horta asaaniidiye laakiin marka la eego on wax soo arooray oo dad iyagu isdhalay oo wax kala warinaya ah sanadkan sagaal baa kuba sugan dee ilaa labiyo tobanna waa la gaadhsiiyey kan naftiisa riwaayaadka qaarkood iyadoo inaanu dhalayna uu ku biiray mid kaloo afar iyo tobanna wuu jira intana sharaxayd insha allahu tacaala ku arki doontaan oo ciraaqi baa dhamayn doona wixii dariiqooda lagu wariyeyna isaga sheegi doona markaa markan la inay asaaniida nima sugnana xadiidyadan dee dariiqoodii lagu wariyey dariiqan hornoo kuma sugnaanayaan laakiin dee durub kaloo lagu yaqaano ayay leeyihin oo ka hore laftigiisu ama maa dee asalkiisu dee wuxuu ku sugan yahay saxiixa muslimka hore majtamaca qoomunkaas bal marka wuxu uhi wasalsala waxa isdaba taxay oo isdabageliyey alaabaa aabbayaal isdabageliyey atamiimiyu ninkaa reer tamiim cabdulwahaab oo facadda wuxuu tiriyey alriwaayata can tiscin waa can tiscatin sagaal aabbo wax werin laga wariyo riwaayo isdabagalay uunu isku xigxiga qoltu waxaan idhi warada waa soo aroorayba fuuqada fuuqada alcadadi cadadka in ka sarayso labiyo toban iyo afar iyo tobanna waa la arkay asaabiqu walaaxiqu saabiqi iyo laaxiqi ayuu mabxadkiisii kani yahay kolay saabiqa iyo laaxiqa dee horena waa kii aynu usoo maray sookuna waa kay noo tacriifinaya laba raawi ayaa waxay wadaagsanayaan riwaayo wax laga wariyo saksi keliya wadaagsigana looma wado inay ku kulmayaan o isku soo gaadhayaan ee midba wakti buu ka warinayaaye laakiin waxa ka dhaxaynaya uun tanina sheekan buu ka wariyey kan kalena waa ka wariyeen oo isku sheek bay wax ka wariyeen maaha inay isku wakti ka warinayaan labadaa raawi mid waa horeeyey midna waa dambeeyey markaasoo dee welibana dhexdooda ayaa muddo dheer labadoodii geeriyood marka laisu eegana wakti dheer baa u dhaxaynaya taas baa ka horena waxay ku magacaabaan saadiq tadka dambana laaxiq bay ku magacaabaan kollay baxsiga halkan baxsiya nin fawaa'idiisa ugu waaweyn waxa weeye inta badan waxa arkaynaa dad boqol iyo soddon sanadood ama in ka badan ee u dhexaysay geeridoodii saksi keliyana wax ka wada wariyey maahana inay ku kulmeene midba waktiguu ka wariyey la arka ka hore waktigan uu ka wariyey ka damba maba dhalan bal waxa dhici karta addihiba inaanu dhalan waxa weeyaan marka sheekii dambena waa wax laga warinayna intuu aada cumrigiisa u dheeraaday ayaa nin yari la kulmaya kiina uu sii cumriyayaa muddo dheer buu sii noolaamayaayo markaasaa muddadaa dheer ay udhaxaynaysaa haddaba faa'iida ugu weyne uu leeyahay noocani iyadoo khadiib iyo kayrkiiba ay kutub u dejiyeen sida dahabi iyo kaa dahabi mana lama hayaba waxaa laga ruuxu kaga aamin noqonayaa garashada uu halkan garanayo inuu u maleeyo sanadkan ka dambe ninka mutaakhirka sanadkiisa inay wax ka dhaceen masalan wuxuu arkay iyadoo zuhri uu imaam malik wax ka warinayo zuhrina dhimashadiisiibuu ogiyo boqol iyo dhowr iyo labaatankii inuu ahaa buu arkay haddana wuxuu arkay sadee sahmi oo kale oo imaam malik wax ka wariyey oo laba boqol iyo dhowr iyo kontonkii dhintay ama dee sagaal iyo kontonkii dhintay waxaa dhici karta inuu markaa suuraysu idhaah kol haddii ninkaa boqol iyo dhowr iyo labaatankii dhintayba uu malik wax ka wariyey nin laba boqol iyo sagaal iyo kontonkii dhintay wax kama warin kareen malaa ninkan sanadkiisa wax ka dhaceeno imaam malik cid baa udhaxaysa waa sidaa meesha kaba dhacday laakiin marka saadiq iyo laaxiqan uu ogaado dannigii caynkaas ahaa oo uu is odhan lahaa tan dambe ayaa sanadkiisa wax ka dhaceen aya malaa ninkan hore kama warin karo ninkan dee maanta xadiidka ugu sheekaa danigaa horta waa lagaga badbaadaya oo waa mid arrin kalena ee ruuxa daalibka cilmiga dalbay bilcaaligii naasirkiisay kuba yimaadaan waayo ninka dambena sanadkiisu caali buu noqday naasirkiiyo caaligiina kollay tafahuqi iyo bal inuu waxyaalihii dambiya way ugula sugnaanayaan waxaana lagu ogaadaa bal xagga taraaji markay noqoto sheekh dadka wax ka wariyay dadkii ugu horeeyey ama ugu hordhintay iyo dadkii ugu dambeeyey la yidhaaho ninkaasa asiru marra waa can fulaan markaasna waa wax lagu ogaan karo meelahaas baaba laga helaa oo bal umuurahaasi waa fawaaida meesha ay leedahay marka wuxuu ihi wasanafuu way alifeen culimadu fii saabiqin ku isagu horeeye oo saabiqiyo walaaxiqin ayay kutub kutub u dejiyeen wahuwa haddaba kan saabiqan iyo laaxiqun ishtiraatu raawiyeyni laba raawi wadaagsigood weeye laba raawi oo wadaagsaday maxay wadaagsanayeen waa maxay waa fi riwaayati can sheikhin saabiqi mid isagu horeeyey mawtan geeri ahaan u horeeyey ka zuhriyin sida zuhri oo kale iyo walaaxiqan mid isagu kaa ka daba tegoo haleelayo lii tadaarukin haleel u saaxiiba kaa xagga riwaayada shaksi sheekhan un uu dee markaas kuba haleelay oo tadaaruk u saaxiiba kamni duweyd si inuu duweyd ninka la yidhaaho kale zakariya rawaya fa inahumaa labadoodan zuhri iyo ibnu duweyd rawayaa way wariyeen can malikin malik bay wax ka wariyeen malik bay horta labadooduba wax ka wariyeen markaas sabcun waa sabcun toddoba halaathuuna wawima dhex taalo wasanka daraadii baa loo gooyo wasankii baan qabteenba ee wowdii maka waan iska soo dhiganaynaayo sabcun toddoba iyo wa halaathuuna soddon iyo wa qarnun qarni waasin dhab oo kaamil ah ayaa ukhira la dindhigay oo waa duweyn markaa inkaas dee ibnu duweynin cani zuhriyo zuhri lagaba dindhigay oo wuxuu leeyahay iyadoo labadooduba ay maalik ka wada wariyeen ninkan zakariya ibnu duweyn laydhaah boqol iyo toddobiyo soddon sannadood ayaa geeridiisa ay ka dambeysay geeridii zuhri ay kaba dambeysay oo laba boqol iyo lixdankii iyo wax ka dambeeyey ama dhowr iyo lixankii lixdankii iyo ziyaado ayaa dhimashadiisu ahayd zuhrina boqol iyo afar iyo labaatankii bay ahayd maalikna waxbay kaba wariyeen kale arrintan istay ku dhacaysaana zuhri waa sheekhay maalik waana nin aada maalik ugaba weynaa riwaayadan uu maanta maalik ka wariyeyna waa sii aynu soo maray ee riwaayat akaabir can asaabir imaam maalik oo yar ayaa zuhri wax ka wariyey zuhri waa iska dhintay imaam maalikna sheekhiisii zuhri dee muddo dheer buu kaba dambeeyey oo dee konton sunadood ama dhowr iyo konton sunnadooda dhowr iyo kontonkaa sunnadoodee dambe isagoo dee xayaatadiis aakhirkii kuba sugan ayaa uu laba kulmay ninkan zikariihu uu laba kulmay isagina cumrigiisii baa dheeraaday oo dee nin cumriyey buu noqdo ilaa laba boqol iyo lixdankii buu soo weydaartay muddadaasaa soo baxay muddadaasaa soo baxday oo arrintu kolley taasun bay kuma timaada ka hore waa baab riwaayatulakaabir can asaaqir buu noqon welibana sheeka dambe maha sheek hore u dhimanayo sheeka wax laga warinaya aad buu u cumri dheeraanaya haddana bacd alaxdaaf ama dad yar yar oo beri dambe aha oo la arko kaa hore markuu dhintay inaan aadihiin hadduu doono jirin ayaa la kulmayo wax ka warinaya markaasu isagana sii cumreeya muddadanaa soo baxaysa muddadu taas wey misaalkan ibnu duweydna waa si uu ku misaaliyey ibnu sarax laakiin sarax ayuu sheekhu inoogu sheegaya khadiba ibnu sarax ugaba horeeye laakiin wuxuu leeyahay misaal toosan ma aha oo ninkan zikariya ibnu duweyd waa nin deen beenaan deen lagu yaqaanay laba yidhi axaadiis aan jirin buu ayuu desin jiray in aan dee markaa la leeyay mala kamuu maqlin bua uu odhanaya waxba aan kaba maqlo markaa maqalkiisan shaki baa ku jira inuu imaam malik ninkaas saxtaba maqle laakiin wuxuu leeyahay oo markaa lama odran karo asxaabtii imaam malik waxa uu geeri dambeeyey ibnu duweyd waayo ninkii waa nin beenaalo ah oo xataa samaaciisii aan la garanahayn laakiin wuxuu leeyahay in la yidhaaho ama lagu misaaliya mudnayd oo sawaabka axmed ibnu ismaaciil isahmi isaga dee uu geeri dambeeyey asxaabtii malik waxaan u dhintay laba boqol iyo sagaal iyo kontonki adigu markaa in yar baa soo yarbaxaysa shan iyo soddon bay noqon halkan toddoba iyo soddonka ayuunbaa boqol iyo shan iyo soddon noqon oo isaguba aad buu u cumriyey ama aad buu ugaba dhameeyey boqol iyo shan iyo soddon sunnad baa markaa sahmi iyo zuhri u dhaxaynaysa isaga naftiisu malaha nin daciifa laakiin dee dadkii asxaabtii maalikee la yaqaanay raggii dee asxaabtiisii abaa mascad ayaa u markhaati kacay inuu la joogay carbigii dambe iyo inuu laba joogay u markhaati kacay bal markaa misaalkaa kalaa kaga haboon bay leeyihiin zakariya in lagu misaaliyo halkan ma habboonayn bal taaba weeye haddaba weli kan sabcun wa halaathuuna wa qarnu waashi ukira kajucfiyi wa kajucfiyi iyadna waa misaal kale waa sida jucfi oo kale iyo walkhafaaf jucfi waa bukhaari maxamed ibnu ismaaciil walkhafaaf khafaafna waa nin isagu kollay nisbadu ay tahay ama khifaafta kufka ayuu samayn jiray ama waa iibin jiray una nisbadu taabay tahay oo bal markaas isago bal waxa weeye khafaafkan waa nin la yidhaha axmed ibni moxamedna magaciisu xagga dambe ayuu inooguba sugan yahay wuxuu las dhintay saddex boqol iyo saddex iyo sagaashankii sida kitaabkeena inoogu sugan xakim xudana kolley kutubtiisa meeloose waxaan filaya inay sharxu nuqdiisaan soo marre dhacday laakiin sakaawitaa wuxuu ku tiriyaa qalab inay tahay ninku uu dhintay saddex boqol iyo shan iyo sagaashankii waa laba sanad baa udhaxaysa haddaba bal khafaaf buu leeyahay iyo bukhaari oo laba boqol iyo lix iyo kontonkii dhintay ayaa sheekh wax ka wada wariyey sheekh keliya waa bukhaari iyo khafaaf baa iyaguna markaa bukhaari waa saabiqi khafaafna waa laaxiqi sia zuhri oo kale arrintuna waxa weeye jucfi in ama bukhaari nin la yidhaaho maxamed ibnu isxaaq sarraaj la yidhaaho hore usoo marray kitaabka waan filaya sarraajkaas oo isaga talaamiidiisii kamida laakiin isaga iyo muslimba ashee aan kitaabka kutubtooda saxiixa ku sugnayne taariikhya waxyaalo kalea ay ka wariyeen uu bukhaari kaba wariyey waanata uu yidhaaho saaxibu taysir uu ka sheegto meel inuu bukhaari sheekiisa iyo laakiin arrintu taa maaha waa ashyaa sidaasuu kaba wariyey ayaa jirto sarraaj buu waxyaale ka wariyey bukhaari laba boqol iyo lix iyo kontonkii buu dhintay sarraajin dee waktigaasna yar buu ahaa markii dambena cimri dheer ilaahay siiyey oo saddex boqol iyo saddex iyo tobankii baa dhimashadiisu ahay bukhaari buu muddada intaa le lixanka sudoo dee noqonaysa ayuu kaba dambeeyey markaa sarraajna dadkii faraa badnaa aad u badnaaye wax xaafid buu ahaaye wax ka wariyey waxa ugu dambeeyey waa ninkii ugu geeri dambeeyey khafaaf oo isagoo yar wax ka maqlay markii dambena dabadii sideetan sudood noolaa waa khafaafkan oo saddex boqol iyo shan iyo sagaasankii meelahaas dhintay marka bukhaariya markaynu eegno isaga dee muddo tii hore kaba badan ayaa inoo soo baxaysa ilaa sagaa boqol iyo sagaal iyo soddon iyo baa inoo soo baxaysa waa saabiq iyo laaxiqe bal adugu taa weeye oo umuurahasaa jira dee kutubna culimadu amtilo badan baa jirta ay kuba ururiyeen kolleyna xaggan hoosena dadkooda amtilo kalau yar dhiganaya walow shuraxda kale ay qaarkood ugaba yar badan yihiin sharx nuqbad aan kuwa soo aragnay intay hayeen oo boqol iyo konton sinood ahayd baliyo si wax labaday udhexeeyeen aan sharx nuqbo kusoo aragnay kii uu lahaa xaafid ibnu xajar intaasaa noogu dheerayd muddo aan aragno uu lahaa balaqbadaan ku yar laabno wasanafuu way alifeenoo fii saabiqin mid isagu horeeyiya walaaxiqin mid kaa haleelay oo isagu ka dambeeyey ayay waa noocaa magaca leh ayay kutub gaara u dejiyeen saa khabiib oo kale wahuwa noocan saabiq iyo laaxiqu ikhtilaafu raawiyeyni laba raawi wadaagsigood weeye maxay wadaagsanayaan waa fi riwaayati can sheikhin taasay wadaagsadeen raawiyeyni saadiqi mid horeeyey oo dee midkood waa kaa horeeyey mawtan geeri ahan ka zuhriyin sida zuhri oo kale iyo wadii tadaarukin walaaxiqin mid isaga haleelay oo ka daba yimi wadii tadaarukin haleel u saaxibow isagu dee ujeedadu ama sheekhin riwaayadiisinbuu ku haleelayaa kabni duweyd mise ibni duweyd oo kale taaba weeye saabiqiyo laaxiqa haddaba rawayaa fa inahumaa labadan waa zuhri iyo ibnu duweyd rawayaan way wariyeen can maalikin maalik ibnu anas bay labadooduba wax ka wada wariyeen isku waktina kamay warino waktiyo aada u kala fogaabay ku kala wariyeen ee meesha waxa ka dhexeeya un inay sheekhan keliya ka wada wariyeen xadiis keliyana maha de inay wada warinayaan ee waa riwaayo un sheekha ah markaa sabcun wa sabcun toddoba iyo wa halaathuuna soddon iyo wa qarnun qarni waasin dhan qarni kaamila ayaa ukhira la dindhigayoo waa ibnu duwaydin ama wafaat ibnu duwaydin ibnu duwayd geeridiisii aan wafaat raqam hoose uu haamishka ku qabtay ayaa wuxuu hi ninkan dee kitaabka taxqiiqiisa ama tacliiqiisa lahaa ee maxamuud ibnu rabiic oo horena aan kol usoo aragnay tacliiqaadkiisi oon lahayn bay kollay fahamsane oo xagga cilmigani waa kaba muuqday laakiin maanta kollay si arrintu maaheen dii tadaaruki oo de adigu waa dee kollay aad moodo waa arrin aada mustaqrabeen i tadaaruki lisaabiq buu wuxuu ku fasiray ay ina laaxiqa adraka asaabiqa fi riwaayati can sheekh taas waa caadi haddii saa lagu fasiro laakiin muxuu leeyahy bimacnaa anahuma ijtamacaa jamiican xiina akhdi can sheekh marbay kul markii sheekha laga qaadanayey ee sheekha laga warinayey ayay kulmeen oy ku kulmeen sheekhi taasna waa arrin aan dhici karinba oonay baabkani imanoo hadday taa tahay muddada intaan la egaasalaan dhexdooda may dhacdeen markaasaa weliba ku sii raaciye waqayadna bi hada waxaan xiina alakhdi can sheekh aan ugu qeydnay libayaani lmuraadi bisaabiq walaaxiqa fi istilaaxin markaasaa muxuu leeyahy fayakhruju man rawaa can sheikhin bacda mowti raawin kabiiran canhu waxaa meesha ka baxaya ninka sheekh wax ka wariyey raawi kale oo ka weynaa oo sheekha wax ka wariyay intuu dhintay dabadeed hadduu ninkaa hore geeridiisii dabadeed sheekha wax ka wariyo markaa ma noqonayso falaa yuqaal lahu saabiq walaaxiq laakiin taas waa kalaam aan macno lahayn haddii kalena muddadanba may soo baxneen waa suuradan uu saaraya ayaa ah suurada dee markaa saabiq iyo laaxiq ee wallahu subxana wa tacala aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ومسلم مصنف في الوحدان من عنه راو واحد لا ثاني كعامر بن شهر أو كوهبي وابن خنبش وعنه الشعبي وولد الحاكم حيث زعم بأن هذا النوع ليس فيهما ففي الصحيح أخرج المصيبا وأخرج الجعفي لابن تغلبا واعني بأن تعرف ما يلتبس من خلة يعنى بها المدلس من اعتراو بالنعوت نحو ما فعل في الكلبي حتى أبهما محمد بن السائب العلامة سماه حمدا أبو أسامة وبأبي نضر بن إسحاق ذكر وبأبي سعيد العوفي شهر وعن بالأفراد ثما أو لقبا أو كنية نحو لبي بن لبا أو من دل عمرو وكثر النص في الميم أو أبي معيد حفص وعن بالأسمى كن وعن بالأسمى كن وعن بالأسمى والكنى وقد وعن بالأسمى والكنى وقد قسم الشيخ ذا لتسع وعشر قسم من اسمه كنيتهم فرادا نحو أبي, أبي بلال أو قد زادا نحو أبي بكر بن حزم قد كني أبا محمد بخلف فافطني والثاني من يكنى والاسم الندري نحو أبي شيبة وهو الخدري ثم كنا الألقاب والتعدد نحو أبي الشيخ أبي محمد وابن جريج بأبي الوليد وخالد كني بالتعديد ثم ذو الخلف كنه وعلما أسماؤهم وعكسه وفيهما وعكسه وذو اشتهار بالسم وعكسه أبو الضحى لمسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من لم يروي عنه إلا راو واحد أموره هي أنواع دي كتعلق سنيد حق الرواد أي إنو سعطو كلينا إنو سعن دون تهدي على إلههم marka waxa cunwaankana man lam yarwi ay macrifatu man balduul iyo dad garashadood lam yarwi aanu warin oo shaksiga canhu xaggiisa ilaa raawin raawi un mooye waaxidun keliya bal shaksiga ama dee shaksi wax ka badan bay noqonayaane aan raawi keliya uun lee cid labaad aanay wax ka warin kuwa macrifadoodii iyo garashadoodii ama saxaabaha noqdeen ama intii ka dambaysay ayaa uu mabxadkiisii iyo mawduuciisii kani yahay waatanna waa anwaacdooday culimmadu ku khaas yeeleen kutubta gaarka ah oo qolooyinka kutubta u dejiya waxaa kaba mid ah sa imika uu matnigaba aan ku arki doono imaamkii muslim baa kaba mid ah waana noocyo muhim ah oo waxyaalaha ay kutubta ugu khaas yeeleen ay jasiyaadkeedii u tatabuceen ay ruwaadii intay u dhexgaleen ay gacanta u mariyeen bal wixii noocaas ahaa meel ay isugu keeneen waa ahamiyada uu leeyahay khaasatan in cilmigan kuba shuqloon uu leeyahay hore waxaanu u soo maray raawigu haddii uu raawi keliya uun leeyahay oo cid labaadoo wax ka wariistaa jirin bal hadduu saxaabiya saxaabada rasuulka dii cadaala u wada sugnaato kaas taasi dhib kuma keenayso laakiin ciddii aan saxaabadii rasuulka kaba mid ahayn raawiga mooye raawi labaadna aan lahayn dee waati aynu soo maray mashhuulu cayn inuu noqonayo oo haddaan ruuxa caynkaasa cid tawsiiqisay aynaan helin oo dee laga aqbalo tawsiiqiisa waaba majhuulu cayn oo xadiiska waxyaalihii lagu celinayay ayuu kaga midiyo dee cadaaladiisiiba la garan maayo haddii mid wax ka badani ka wariyeyna horeynuu soo maray jahaalada cayntu intay kor noqoto dee jahaaladii xaalka ama jahaaladii cadaala meesha inay hadhayso haddaan iyadna la tawsiiqino mastuurkii iyo majhuul xaalkii iyo ama majhuul cadaala iyo waxyaalahaynu soo marnay bal markaa in meelahan haddaba ayo qolooyinka caynkanana marka aanay saxaabada ahayn dee waa halkii ciddii bal marka tawsiiq aan u weyno inuu majhuulu cany aan kaba helaynayba weeye oo umuurahaas bay ugu ihtimaameen culimmadu ay ugu dadaaleen oy markaa aada u tatabuceen oy kutub gaarana ugu khaas yeeleen ee kutubtan musalaxana mawduuc ahaan iyo nooc ahaan ay ugaba hadlaan wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacaala wa muslimun muslim waa imaamkii saxiixa lahaa sannafa waa alifay fi lwuxdaani dadkii iyagu wuxudaantahaye keli kelidahaa macnaa xagga ruwaadda iyaga ka warinaya weeye kelinimadan raawi labaadba aan lahayn waa nin dee kollay ninka caynkaasna axaadiistiisu ay aada u yar tahayba marka raawi keliya unbaaba wax ka wariyey raawigaasi ama xadiis keliya ha ka wariyo ama xadiis wax ka badanba ha ka wariye laakiin raawi keliya un buu leeyahy qolooyinka caynkaasa ayuu kitaab muslim u dejiyeyo kitaabkana maanta waa la hayaa waana madbuuco almunfaridaatu walwuxdaanu bal magacaas buu leeyahay in shaarixan aan hayno ee dee matnigana lihinno isagu waxa halka inooguba sugan inuu kitaabkan nuska ka haysay maxamed ibnu daahir xaafidkii la odhanayay khadkii ku qoran laakiin ibnu salaax uu sheegay inaanu arag kitaabkan haddaba kitaabkaas buu ama wuxdaanta iyo qolooyinkaa keli kelida ah tacriifkiisna ka cunwaanka inoogu yaal imikana uu inoo sheegi doonaa ayuu kitaab u dejiyey man canhu marka wahuwa haddaba wuxdaantani ama kuwan lagu magacaabaya man shaksi weeye canhu raawin waaxidun rawaa uu wariyay oo canhu xaggiisa raawin raawi waaxidun keliya uu wax ka wariyey laa taani mid labaad si aanu wax ka warinoo raawi keliya un kale taas baa adigu lagu magacaabaa wuxudaan muslim haddaba kitaab gaara ayuu kuba khaas yeelay dee qolooyinkan kalena waa tan cunwaan gaara ay noogu khaas yeeleen ee ay markaa amtilo kala duwanayaanay kitaabkeena inoogu badnaanibeen dee adigu waayo barhkood baa intiqaad ku yimaada had iyo goor amtiladii la yimaadeen oo la idhaa maya raawi labaad buu leeyahay sadee ibnu salaax iyo qolooyinka amtiladii la yimaadeen kuba timi bal markaa taasna halkan ay kuba sheegaan bal kaa weeye wa muslimun صنف waa alifay fi lwuxdaani qolooyinka waxdaanta lagu magacaabay ama raawi keliya un leh xagga raawinimadan iyo cidda ka warinaysa waxdaantu kaba imanaysaaye ayuu kitaab u dejiyey haddaba man wahwa haddaba ama iyagu kuwaas noocan waxdaanta lagu magacaabaa man shaksi weeye rawaa uu wariye canhu xaggiisa raawin raawi waaxidun keliya laa taani mid labaad anu kaba warin amiladiina saxaabadin baabuu inooga sheegay barhkooda wuxuu ihi ka caamir ibni shahri waa sida ninka ama saxaabiga la yidhaah caamir ibni shahr aw ka wahbin amase ninka wahbi la yidhaahba weeye huwa wahbigana ibnu khambashin ina khambashba weeye oo macnaa amtilada waxaa ka mida noocan caamir ibnu shahri alhamdaani waana mithaal saxaabadiya weeye in kolley awda halkani waxay noqonaysaa uun horta waa idraaj baa lagu samaynayaa hamsadeeda hamsatu wasr baa laga dhigayaa markay noqoto bayt ahaan laakiin sida kalena macnaheedu waa macno wow oo dee maaha labadoonta liaxadi shay-aynba ama tanwiicu lawa imakee waxay noqonaysaa uun waa ka caamir ibni shahri aw ka wahbin iyo wa ka wahbin ama wa wahbin iyo wahbi huwa wahbigana ibnu khambash ibna khambash weeye markaa caamir ibni shahr iyo wahb ibnu khambash eg ha iyo ba-na weeyaan oo reer day ah waxaana lagu tiriyaa reer kuufa ayaana lagu tiriyaa maadee loo de adigu reer kuufaabay ahaayeen waana laba saxaabi kuwaas baaba amsiladii ka midoo wa canhu canhuda damiirka dee iyagii walow dee imaka aw baa meeshii taallay oo damiir ahaana san baa dee loogu celinayayba ifraad ahaantan laakiin waa tan aan leenahay awdu waa bimacna alwaaw marka maxaan odhanaynaa wa canhu ay wa can kulli waaxidin minhumaa mid kastaoo labadaa ka midaba mid kasta oo labadan laynoo sheegay ka mid ah waa caamir iyo wahab ashacbiyu rawaa waxa wariyey ashacbiyu shacbi baa kaba wariyey oo mid kasta oo labadan ka midana raawiga keliya uu leeyahay ee riwaayadiisa kala gooni noqday in cid kale aanay la wadaagsan bal ninkan wax ka warintiisu waa isaguna xaafidkii ama caalimkii a'imadii taabiciinta ka mid ahaa caamir ibnu sharaaxiil shacbi oo camir ibnu shahrina raawigiisa keligii waa shacbi wahbi ibnu khambashna raawigiisa keliya uu leeyahay un waa shacbi oo labadaba shacbi baa kala gooni noqday marka xadiiska caamir abi daa-uud sunantiisa ayuu ku sugan yahay markaas oo xadiidka isagoo caamir warinaya xadiidka wahb ibnu khambashna nasaa-i iyo ibnu maajah iyo ayuu dhacay in markaa ama kitaabkooda ku sugan yahay sidoo sheekhuba inoo sheegayo markaa kitaabka ibnu maajahna markuu ka warinayo xadiidka ninkan harim ibnu xambash baa dhacay oo halkii wahbida harim baa dhacday iyo xambash waana siday culimada qaar sida xaakim iyo abu nucaym iyo kutubtooda mustalaxa kuba sheegeen laakiin waxay ku tiriyaan taasi inay khadac tahay ee qolooyinkii wahbi yidhi ibnu khambash ay ka badan yihiin kana xifdi badan yihiin kuwii kale harimnimo magaciisan usoo naqliyey baltaaba wayaan oo ka caamir ibni shahr aw ka wahbin amase wahbi oo kale iyowa ka wahbin huwa wahbigana ibnu khambashin wacanhu أي وعن كل واحد منهما متكسو لبدودا كمدا عامرية وهبي الشعبي روى وحوريي الشعبي الشعبي متكسو لبدا كمدا كبوريي وياما وروى الشعبي عنه أي عن كل واحد منهما يو معنى انفرد وكلا قولي نقضي كوحر الشيخ وظلب waxaa qalad loo nisbeeyey oo qalad lagu xukmiyey iyo inuu qaldamayo qalad iyo waham ka dhacay ay tahay alxaakimu xaakim ayaa culimadi ama dee dad tacaduday oo culimadii ka mid ahaa saa ibnu daahir iyo xaazimi iyo qolooyin kale waxay u nisbeeyeen ay ku xukmiyeen qalad xaakim xaysu meeloo zacama uu sheegtay lianna hada nawca nawcan ah kuwa wuxudaanta ee raawi keliya uun lihin laysa inaanu ahayn fiihimaa bukhaariyo muslim dhexdooda aanu ku sugnayn oo bukhaariyo muslim aanu ku sugnayn axad raawi keliya uun loo raawi labaad aan lahayn iyagoo aanay wax kaba warin taas sheegashada uu xaakim sheegtay dee jamaaco ay kaba mid yihiin raggaan magacaabay ayaa waxay ku xukmiyeen qalab inay tahay iyo wahm sababto taqliidka keentayna waa tan oo sheekhuna dee qowlkoodu xoogeynaya qolooyinkaa qaladka ku xigmiyay dee ibnu salaax iyo isaga iyoy leeyihin taqliidkaas ama isagii qalad halkan in loo nisbeeya waa shay sawaaba waayo fa fi saxiixi saxiixa dhexdiisa waa labadii saxiix buu halkan u wadaa akhraja waa labadoodii sheekh muslim iyo bukhaari alifka waa kii tasmiyad ahayd way soo saareenoo oo saxiix wadamaha kutubtooda kale labadan kitaab ee saxiixa waxay ku soo saareen almusayiba ay xadiis almusayibi lahom ninkii musayib ibnu xasmi xadiiskiisii ayay ku wariyeen labadooduba dee musayib ibnu xasmina xasmina raawi aan ahayn saciid ibnu lmusayib oo uu dhalay ma laha inankiisa saciid ayuunbaa wax ka wariyey falimusayiba horeynoo soo yar sheegnay oo dee waana musayib iyo musayib labadaba in lagu dabdiyey ismigan saciid aabihii walow asmaada kale noocan la dabdiyo lagu dabdiyo unyada farxadeeda ama ism mafcuul musayib haddaba musayib xadiiskiisii way wariyeen bukhaariyo muslimba musayibna saciid mooye raawika oo inankiisa mooye raawi labaad ma laha taasi waa waa shay dee keenaya in la yidhaah maya xaakim oo sidaad tidhi ma aha arrintu oo dad wuxudaani way ku jiraan bukhaariyo muslim wa akhraja wuu soo saaray aljucfiyu jucfi na waa soo saaray oo waa wariyey libni taqliba isna saxaabigii kale camr ibnu taqlib xadiis uu leeyahay ayuu bukhaari soo saaray camr ibnu taqlib waa xadiiskii ahaa rasuulku yihi inii la ucdi rajula wa adacu rajula wanad isagoo dee saacadiyo malaalay anugu nin baan wax siiyaa kuwana waan qadinaya waan kaba tegayaa waladii adacu axabu ilaya oo waxa weyaan ka aan ka tegayaa isagoo uu yahay kan anigu jeclahan kan aan wax siiyey kaba jeclahay oo kuwana dee waaba si aanay u fidnoomin ama taasoo kale wax ugu dhicin buu usin kana iimaankiisa ayuu ku daynayaayo markaasuu rasuulku raaciyay minhum camr ibnu taqlib raggaa ee aan intan qadiyo anigu aan kuwaan waxsiiyey kaba jeclahay waxaa ka mid a camr ibnu taqlib xadiidkaas haddaba camr ibnu taqlib baa warinayay ee saxiixa bukhaarina waa ku sugan yahay camr ibnu taqlibna xasanulbasri unbaa wax ka wariyey oo xasanulbasri unbaa wax ka wariyey kaasna bukhaari waa ku sugan yahay mirdaas xadiidkiisii alaslam yadhabu saalixuuna alawalu falawaluna waa ka saxiixa kuma sugan iyadoo isna raawi keliya uun leeyahay mirdaas bal taaba weeyaanoo markaas waa halkii xujadii qolooyinkan qaladka ku xukumay xaakim oo wuxuu leeyahay dee qowlkoodu waa sawaabo waa ta aan saxiixa ku hayno dad wuxudaan ah oo raawi keliya uun leh oo haddana labadoodiiba xadiidkii ay soo saareen ama midkood xadiidkiisii uu soo saaray taawey kolley camr dee taqlibna waa kan matniga taqlib inoogu sugan safxadan dambe dhinaceeda dambe ama aakhirkeedana ilaa saddex gooniya buu soo noqnoqday markuu misaalka sheegayey oo laba sadar way isku xigaanba midna waaba sadar mid unbaaba sadar unbaa kaba sarreeya oo intaba waxaa dhacday saclab saclab saclabe laakiin dee waa kaa matnigaba isagoo sawaaba inoogu sugan oo taqlib ay inoogu sugan tahay ama waxyaalahan sharaxa soo dhacdhacay waa kada madbaciona kusoo noqnoqday dawaaba ninkan aan haydneen fataawiya kollay waan ka baxaynaa noocan adigu xaakim baa wuxuu isagu ku tegey bukhaari iyo muslim qolooyinkaa iyaga dee uxudaanta ee raawi keliya unle xadiiskooda inaanay sooba saarin ee culimo ka dambaysayna oo jamaaco ihina qalad bay taa ugu nisbeeyeen sababtu dee waxaa la hayaa dad uxudaana laakiin hadday agni aan saxaabo ahayn may sheegin waa saxaabo uun oo iyagu bal markaas in raawi keliya u labaa la hayaa taas baa taqliidka xaakim uu yahay laakiin culimada qaar baa adigu taqliidkiisan ku tiriya iyo xaakim halkan qowlkiisan in qalad lagu xukmiyo inay qalad tahay bay ku tiriyaan raggaa de kolley xaakim xajarna kalam ayuu leeyahay ba saxaabina kolley kalam halkii mas-uulka iyo kuba soomay kitaabka uu kuwa sheega ayuu leeyahayoo adigu kolley ayay qaladkan ka fogeynayaan loo nisbeeyey xaakim ee dadka kale oo dee iyaguna taas ku maray waxa mahaa dariiqah maca imaamkii macruufkaa ibnu jamaaca kolleyna waana qoys isdhaldhalay oo waa badrudiin bal markaas kitaab musalaxana waa leeyo almanahal rawi oo dee waxa weeyaan waxaa la arkaa dee aada uma mashhuure laakiin waa kitaab madbuuca laakiin haddana mooyi mandiqadeena dee boqol sadood hortood ama inka badan waa yaalay kol waa soo gaadhay iyadoo kutub musalaxo si ay noo soo gaargaadhay baynaan garanayno sheekh cabdiraxmaan zaylixi kitaabka xaashiyuu ku leeyahay oo ku magacaabay asiraadu sawi laakiin waa kutubta soomaaliyeed ee dee baabaaday uune meelaha baadiyanimadii ay hadlaysay oo kitaabka manhal nurawi sheekh cabdiraxmaan saylici uu xaashiyeeyey xaashiyo asiraadu sawi uu ku magacaabay gees kalena welibana waxaan filayaa dee may soo dhawaato aniguba dee ciddii aragtay waa arko sheekh axmed bashiir oo kale iyadoo laakiin baadiye dhexdeeda ku arkayo dee reer bahayey malaa dee kolley reeraha mandiqada fiqad ah ayuu yaalay oo dee laga yaabaa dadkii dhaxlay una waalidkood haystay oo dee abyaadii markaas oo kalena waan u aqriyay waxyaalo kaba soo naqlin jiray waa xafidsanaa bere waxyaalo kaba xafiday khaasatan muqadimada waxyaalihii kuma yidhi iyo abyaadu lahaa kamilaysa inama alacmaalu binniyati kama ata can sayidi saadaati haddaba bal kitaabka manal rawibu wuxuu ku yidhaahaa ibnu jamaaca taqliidkan xaakim waa qalad buu yidhaah waayo wuxuu yidhaahaa uu taa leeyahay xaakim unama jeedo ka asxaabta rasuulka ee cadaaladoodii ay sugnaatay iyaga la yaqaana cadaaladoodii sugnaatay taa ulama jeedo oo dee qolooyinkan iminka saxaabada ee sadina taqlib iyo iminka musayib iyo mirdaas laslam iyo ragga alla midka asxaabta ee saxiixa axaadiistooda lagu soo saaray waa dad cadaaladoodii ay sugan tahay oo bal markaas sidaasay ugaba wariyeen inay iyagana shardi may ahayn kol haddii cadaaladoodu sugnaatay inay cidi inoo tawfiiqiso ruwaa tacaduday inay helaan shardi may hayne laakiin wuxuu leeyahay xaakim ujeedadiisu waxay ahayd oo raawigu inuu tacadudo ay u shardiyeen markaa bukhaariya muslimna ay yiraariyeen waa ciddii saxaabada ka sokaysee taabiciin iyo wixii ka dambaysay ahayd sababtuna waxa weeye haddii ninka raawi keliya uu leeyahay min cadaala ay u sugnaatay aanu ahayna sidaa saxaabada jahala meeshii imanaysaa xadiiskii loo celiyo haddaba waxay qolooyinkaa ugu shardiyeen ama ay u ilaaliyeen iyo isu iltisaameen saasa inaanay soo saarin waa si jahaaladu ay u kor noqoto oo cadaala ay ugu sugnaato ama saxaabigii cadaaladu markii horeba u sii sugan tahay jahaalada cayntiisa laga jaahil noqdaana iyada waxay xataa haddii layidhahabiyoolila rajulu min asaxaaba xadiiskiisa la aqbali jiray marka haddee isaga halkan looma baahna raawiga isaga wax ka warinaya inuu tacadudo ee cidda loo baahan yahay waa ciddii saxaabada ka sokaysay baa loo baahan yahay marka haddana saxaabada ciddii ka sokaysay uja xataa hadal xaakimna sidaas macnihiisu waa dhacay oo marka waxaana dee xaafidba idhaahaa waa qolooyinkaa dambe cid aan xadiidkii sidaasa lahayn may warin oo ujeedadu aan mutaabaca iyo waxyaalaani lahayn waa dadka sokoo haddii lagu xambaaro hadalka xaakim inuu ujeedo saxaabadii cid aan ahayn amsiladan mid ku burin isaga hadalkiisii burin noqonaysa ama daliil u noqonaysa inuu qaldamay ma noqonayso kolleyna qolooyinkaas sidaasay qowlkiisa ay u daafacaan kuna xambaaraan man dukira binucuuti mutacadida waa ciddii la sheegay ee lagu sheegay nucuut tirawday macnaha macrifatu man dukira binucuuti mutacadidati balgarashadii la garanayay waxa weeyaan halkan ciddii lagu sifeeyey sifaat tacaduday waanaan arki doonaa waxa ay tahay oo macnaa waxa halkan laynoogu cadaynayaa oo noocanna culimada ay kaga hadlaan bal kitaab wax ka badanna ama shek wax ka badanna kutub uu ku khaas yeelay oo kutub gaara laguma khaas yeelay culimadu oo cabdiqani iyo khadib iyo qolooyinba ay markaas kutub ku khaas yeeleen ahamiyada uu leeyahay daraaddeed ruwaadda ama magac ha noqoto ama kunyo ha noqoto ama naaneys ha noqoto ama nisbadii ha noqotee waxyaalo tacaduday lagu sifeeyey oo ama dee dad kala duwan oo siyaalo kala duwan ugu kulmoo midba malaba xun uu garanayay oo wixii uu yaqaanay uu kuma sifeeyey ama raawi keliiba waxaanu isticmaalay tii aynu kusoo marray tadliisu shuyuukh oo waataynu soo marray tadliisu shuyuukh inay tahay raawigii oo sifaadkii dee lagu yaqaanay ama wixii lagu yaqaanay aan waxaan ahayn lagu sifeeyo oo ama kunyo ah ama magaca hadda maaha macnuu inay beentaasi inuu iska samaynayo ee waa wax iskaba jiray laakiin waanu ku shuhroobin wixii lagu yaqaanay waxaan ahayn laguma sifeeyo khaasatan waa mudalisiinta wixii ay samayn jireen tadliiska shuyuukh haddaba dadka caynkaasa ee nucuuta iyo khisaal ama sifaat kala duwan lagu sifeeyey ay dhici karta markaas ruuxii aan xaqiiqada ogeyn arrintiisi way ka dhehgelaysaa dad tacadudaynu u qaadanayaa kiiba siqada ahaa iyo kii kale ayaaba iskaba dhehgelay oo lagu kala saarahayn dadka caynkaasee iltibaaskaasi kaba imanayo bal garashadooda dee halka kitaabka khadiib oo kale almudaxil awhaam jamci waaba laba mujalad daadu markaa wixii kutubta waaweyn ee faraha badan lagu sheegay waxaa lagaaga tilmaamaa waa tacriif iyo bal misaal ama laba misaal un wax kooban bay noqon ee kuwaas macrifadoodii oo ujeedadu inuu fadli siyaasi jiro iyo nooc sidaas oo isaguna ballaadhan ay tahayna inaad u ihtimaamto haddii kale ood rijaal iyo taraajim iyo waxaa ama cilmi xadiis kushaqaad ku tacalluqsantoo doonaysa inaad dee ku cinaayoto ama aad kuba shuqloonto umuurahaasna aad kala saarin qalad badan baa kaa dhici doona iltibaas badanna waxyaalihii kaaga geli bal markaa kuwaas ayuu mabxadkeedii iyo nawceedii yahay ma wuxuu ihi waacani waxaad u ihtimaamta adigu koley laftiga icnina horeynu halkii qariibka aan maalintii usoo yarjoogsadonu gaba soo hadlay khaasatanna sheekhan kitaab kale ee ciraaqi baa kitaabkiisan si fiican isagoo harawiye kaba soo naqlinayay bal markaa waayo macnaha badan ba ah in cunyo un loo isticmaalo majhuulun loo bineeyo haddii taa laydhaana ficlu amar lagama bineeyeen ficil mudaaracoo dee majhuulu binaysanoo laamtii laamlamar la geliyey litucna iyo waxyaalahaasaa lala iman lahaa laakiin luqo labaad bay soo naqliyeenoo cuniya iyo cunaa halkay kaba ahayd taa kale ee badan ee shuhrowday canaa iyo cani markaa tii baan iskagaba soconayna walow dee kutubta qaar weliba aada u dabdisan nuuntan fadxadeedu ay kusoo noqnoqoto meelahan dee mooye weji in lagu fadxiyo makama galane wacni waxaad u ihtimaamtaa canaa yacni sarama yarni baan markaa u isticmaalaynaa waxaad u ihtimaamtaa oo dee waxyaalaha ihtimaamkaaga weyn aad siinayso markaad culumtan xadiidka kuga jirto aad kaba dhigtaa bian tacrifa inaad garato maa yaltamisu waxaa deehgelaya ishtibaah ka imanayo min khallatin khalla ah khalladu waa khaslo ama khaslo yucnaa biha wuu ihtimaamo kao cumiyadii asalka ay leegatani waa tii badnayd yucnaa biha wuu ihtimaamo waayo majhuul daahir ahaan ha u binaysnaato laakiin macnaha waa musame oo waxaa ka dambeeya waa faacilkii yucnaa biha wuu ihtimaamayo almudalisu oo wixii ka mudaliska hadiyo goorna imanayay ee ruuxuu ku tasarufayay magacii kol kunya uu sheegayo kol uu nisbo sheegayo kol uu laqab sheegayay ee la moodayay ruux keliya jamaaco la moodayay haddaba umuuraha caynkaasa u fiirsa weeye cinaayadaada iyo ihtimaamkaaga si oo waxyaalaha dabdi iyo dadkii caynkaasaana ogow iyo waxyaalihii la yidhi si aad qalad iyo inaad u malayso ruux keliya jamaaco aada u malayso aada uga badbaado aw yucnaa biha uu ihtimaamaya khallada almudalis oo maxay ataasi min nacti bayaan baka tan damaa kaba dhig min nacti raawin raawi sifayntiisa binucuutin sifaat lagu sifeeyo tacaduday waaba naxw maa wixii fucila lagu sameeyey fil kelbiyi ninkaa reerkaa loo nisbeeyey waa reer carbeed oo qudooco kala mid ah reer kelbi loo nisbeeyey oo kelbigu waa maxamed ibni saaib maxamed ibni saa'iba kelbiga alcallaama cilmi badana ahaa xataa abhama ilaa xaalkiisiiba abhama amru arrinkiisii in badan ka qarsooday oy garan waayeen ay nin kale u qaateen oo waa misaalkiibuu wadaa oo horta bal waxa weeye raawigaa nucuud kala duwan oo ama nisba ama kunyo kala duwana lagu sifaynayo u ihtimaam buu leeyahay si aana jamaaco mid ugu moodin waana waxyaalaha mudalisiinta ay isticmaalaan tadliibka suxuuq gaar ahaan ee umuuraha haddaad u tanabuhdana waxaad ku helaysaa tadliiskii shuyuukhda kuu soo baxaya iyo dadkii adigu bal markaasan dee wax lagu sameeyey magacyadoodii afta looguma tasarufay markaa muxuu misaalkii noogaba dhigtay ninkan kelbi la yidhaaho magaciisu waa maxamed ibnu saa'ib alcalaamana wuxuu wadaa xagga ansaabta marka la eego carbeed iyo kolley malaa taariikh iyo tafsiirkiiyo waxaan aqoon aada u sarraysuu lahaa laakiin waa nin dacfi heerkii ugu hoseeyey kaba gaadhay ama matruuka aada u daciifa dee cilmigaa haba lahaado oo bal dee kadib babarkooda ay u nisbeeyeen haddaba ninka caynkaasa ee kolleyna had iyo goor waa si aanay u muuqan oo waxyaalihii tadliiska shuyuukhda iyo ayma ay ula iman jireen waa nin daciif way doonayeen inaan dacfigiisii la ogaan ama inuu ninkani wax ka wariyo ayuu waxaan ku samaynaya ay dadkii markaa garan waayaan oo ninkii uu yaqaanayba ninka yaqaaneenba uu noqon waayo haddaba waaba wixii laguba sameeyey oo ujeedadu tasaruf badan ayaa lagu tasarufay magaciisan ha noqoto kunyadiisa haba noqoto bal waxyaalahaasoo dee taa loo muuqaatayba ama dee dad kala duwan dad aan dad kuwa aan isagii ahayn oo tacaduday looba qaatay amsil way naga siin doonaan naxw maa kiiba weeye ficila lagu falay fil kelbiyi kelbi lagu sameeyey oo dad kala duwanay ku sameeyeen nin keliya kumuu samayn xataa abhama abhamana waxaan isaga binaysanaynaa imika musama macnaa waa abhama amruhu calaa kasiiri min annaas ilaa arrinkiisi ka qarsoonaaday oy garanba waayeen inuu maxamed ibnu saa'ibkii dee daciifkaa yahay ee dee la yaqaanay macruufkaa ee caalimka jaanibkaasna kuba ahaa in badanoo dadka kaga mid ah xataa ulhimana barhkooda waa xaraka waan arkeen laakiin bataan ku daysan haddaba ficila fi kelbiyi kelbigu waa kee waa maxamed ibnu saa'ib aha lacalaamati calaamad ahaa marka maxaa kaba mida waxyaalihii dee isaga lagu sameeyey samaahu waa magacaabay oo xaysu meeloo samaahu uu magacaabay xamaadan xamaad abu usama ninkii macruufkaaya abu usama isaga naftiisa xamaad ibnu usamana waa la yidhaah waana abu usama waa nerigaasha saxiixa wuxuu ku magacaabay xamaad buu ku magacaabay oo halkan maxamed ibnu saa'ib isagoo wax ka warinaya ayuu xamaad ibnu saa'ib yidhi marka dadka qaar baa garanba waayo xataa xufaadii oo nin kale u qaatay bal markaasoo nin xaafid ahaa iyo ayuu yihi ninkani waa nin reer markaa dee adigu saasoo reer badiskuufa ahoo markaa siqa ah ayuu kaba dhigay arrintana ka way ka qarsoonaatay iyadoo weliba nin kaleo xaafidi weydiinaya cabdilqani uu weydiinaya xadiidka caynkaasa ee abu saamac xamaad ibnu saa'ib ka warinaya kaba waran uu yihi ayuu ku yidhi xadiidkan xamaad ibnu saa'ib abu usaama mooyaane nin kale wax ka wariya mana garanayo laakiin waa nin siqoo reer kuufa xadiis labaadna waa leeyahay buuri mar damboo daara qudnimo sar yimi ayuu weydiiyey cabdulqani su-aasha naftiisuu yihi ninka caynkani waxa weeye abu usaamaha xamaad ibnu saa'ibka oo abu usaama wax ka wariya waa maxamed ibnu saa'ib alkelbi oo xamaad buu ku magacaabi jiray bal markaa taasi waa mid samaahu ay xaysu meeloo samaahu uu ku magacaabay xamaadan abu usaama wadakarahu ay wadakara bal mafcuulkiina iskala wadakarahu wuu sheegay oo biabinadri abinadri buu ku sheegay ibnu isxaaqa in isxaaq oo ibnu isxaaq in saaxibu sirana laba goor uu wax ka wariye mar iyada magaciisan caadi uu ku sheegay maxamed ibnu saa'ib marna abunadri oo malaatiyo uu lahaa dee alla aqoon ah ayuu kuba sheegay taasna nin kalaaba loo qaatay ta ugu sii darana waa tanoo washahara ay washaharahu waa shuhreeyey بأبي سعيد أبي سعيد نوى أبي سعيد